الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رقاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهديسة والتي رقمها فيها 524 وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله waxaaynu waxoogay kelmadeed ka odhan doonaa mawduucaasi aada maqasheen ciwaankiisa kaasoo ah labdat lcibaadati cinda salaf cibaadadu dhadhanka iyo macaanka ay lahayd salafka agtooda salafka waxaynu uga jeednaa saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim iyo quruntii ka dambeysay ee khayrkiiyo wanaagga iyaga kaga bayda ee ku raacay qowmkaasi ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu ku ammaanay ee uu ka warramay inuu raalli ka noqday waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhu qoomkaasi qofku haddii uu akriyo siiradooda iyo taariikhdooda waxa uu arkayaa suwar min cibaadaatihim wa acmaalihim taasi oo qofka ku ridaysa naftiisa inuu quursado taasoo qofka tusinaysa taksiirka iyo gaabinta kaga jira ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa weynaynta rabbi subxaanahu watacaala ilaahay kaxishoodkiisa ka baqashada rabbi tabaaraka wa tacaala u diyaar garowga loo diyaar garoobo ilaahay subxaana wa tacaala hor istaagiisa in la akriyo markaas siiradooda iyo taariikhdoodu waa arrin aada iyo aada muhim u ah qofka muslimkaana naftiisa iyo noloshiisa iyo qalbigiisa iyo xubnihiisa iyo camalkiisaba raad kaga tegaysa shakilaan sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim waxaa in fara badan inooga warramay ambiyadii ilaahay iyo dad kaloon ambiyaba aan ahayn oo ilaahay tilmaamahood iyo sifaadkii wanaagsanaya ay lahaa inuu inoo sheegay iyadoo ujeeddadu ay tahay factabiruu ya uli labsaar dadka caqliga le ilaahay hadalkiisa fahmaya inay wax ku qaataan oo wanaag ay ka kororsadaan markay maqlaan siyara saalixiin dadkii wanaagsanaa siiradooda iyo taariikhdooda iyo axwaashooda wax ka mid a waxaa dartii hore aynu isaga warrannay dadkaa hore wanaagsanaa cibaadada si ay ugu dadaali jireen oo ay ugu bixin jireen waktigooda iyo xooggooda iyo xoolahooda oo cibaadadu ahayd shayga agtooda ugu qiimo badan maalmaha kooban ee adduunyadan ay joogaan caawa waxa aynu waxoogay kooban isaga tilmaamaynaa tusaalayaal iyaguna ina tusinaaya bal dhadhanka iyo macaanka cibaadada ay ku hayeen qofkana cibaadadu inay u dhadhamayso oo macaan uu ku hayo iyo in cibaadadiisu ay tahay xarakaad iyo dhaqdhaqaaq aan dhadhan lahayn waxyaabo fara badan baa tusin kara waxaa tusin karaa qofku cibaadadan inuu dhadhansanayo oo uu macaansanayo inuu cibaadada jacayl uu hayo yuxibuhaa oo naftiisu cibaadada ay ku istireexayso inuu cibaadada qofku u degdegaayo muddada cibaadada uu ku jiraa inay aada mid ula kooban ay noqoto oo aanu degdegsan muddadaa cibaadada uu gudanaayo waxaa calaamaadkaasi ka mid ah inuu qofku noqdo mid u sabro dhibaatooyinka cibaadada ka soo gaadha iyo takaaliifta oo dhibaatooyinka noocaasi aanay damqin oo aanay u muuqan maadaama shaygan uu hayaa uu kala qiimo badan yahay oo uu kala macaan yahay oo uu kala weyn yahay waxaynu ogsoonnahay walaalayaal siduu inooga warramay rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim iimaanku wuxuu leeyahay dhadhan buu leeyahy dhadhankiisuna waa macaan cibaadaduna waxa ay ka mid tahay iimaanka waa min aliimaan oo cibaadada aynu sheegayna ama waa mid qalbiga laga qabto sida ilaahay in laga baqdo in laga xishoodo in la weyneeyo in la rajeeyo in ikhlaas lala yimaado iyo niyad saalix oo badax tiran ama cibaadadu waa mid carabka laga qabto hadalka ilaahay oo la akriyo ilaahay oo subxaana watacaala la xuso oo kelimaad wanaagsan oo raalli gelinayo lagu dhawaaqo ama cibaadadu waa camal xubnaha qofka ibni aadamku uu ka qabto sida salaada dhaqdhaqaaqa dhexdeeda uu samaynayo qofka maruu istaagayo maruu rukuucayo maruu sujuudayo iyo cibaadaadka kale iyaguna lamid a marka cibaadadu waa iimaanka saddexdiisaa qaybood ayuunbaa cibaado la yidhaahdaa iimaanka qalbiga iyo ka carabka iyo ka jawaarixda iyo xubnaha laga samaynaayo marka cibaadadu iyaduna macaan iyo xalaawa ayay leedahay laakiin cibaado waxay u dhadhantaa oo ay u macaan tahay dadka quluubtoodu ay tahay daahirka ee quluubtoodu ay caafimaadka qabto qaala nabiyuna calayhi afdal salaati watasliim halaaثu man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex arrimood ama saddex sifood qofka laga helaa iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ayuu helaa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayh mima siwaahuma inuu ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa cid walba uu ka jecel yahay naftiisa uu ka jecel yahay waladkiisa uu ka jecel yahay waalidkiisa uu ka jecel yahay dadkao dhan uu ka jecel yahay maal iyo adduunye inuu ka jecel yahay wa an yuxiba almaraya laa yuxibuhu ila lilah inuu dadka ilaahay subxaana watacaala daraaddooda daraaddii u jeclaado oo dadka wuxuu ku jeclaanayo wuxuu ku nacayo iyo waxa uu ku xidhiirinayo waxa uu ku jaraayo waxa uu ku weyneynayo iyo waxa uu hoos ugu dhigaya inay noqoto ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii iyo waafiqitaanka amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala wa an yakraha an yacuuda fi lkufr kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar waa inuu karaahiyeysto kufri inuu kufri ku sifoobo ama ha noqdo kii milada iyo diinta lagaga baxaayey ama ha noqdo acmaasha xunxune iyadana dadka gaalada dhaqanka u ah sida uu u karaahiyeysanayo in naarta lagu tuuro ilaahay subxaana wa tacaala naarha inaga badbaadiyey waxaa markaa xadiidku ina tusinaya baaraka allahu fiikum iimaanku inuu dhadhan leeyahay dhadhankiisuna waa macaan dhadhanka iimaankana waxaa lagu helaa sifaadka ilaahay in la jeclaado rasuulka la jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga ayaa laga jeclaadaa wa kadalika rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim laakiin jacaylkaasi waxa uu noqonayaa mid dhab oo xaqiiqo jirtaa marka qofku camal uu ku dhabeeyo oo qofka ilaahay jeclaada ilaahay wuu adeecaayo ma caasiyo qofka rasuulka sala allahu alay wasalam jeclaadaa rasuulka wuu raaca wuu ku daydaa ma khilaafo rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim oo amarkiisa kama hor yimaado mar kale wuxuu ihi rasuulkeenu sala allahu alay wasalam daaqa طacma aliimaan man radya biاllahi rabba wa bimuxamadin rasuula wa bilislaami diina dhadhanka iimaanka waxaa dhadhamiyey oo xaqiiqatan helay qofka ilaahay rabbinimo ugu raali noqdo ilaahay isu dhiib ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa iyo qadihiisa rumee ilaahay subxaana watacaala ka ku maamule caalamkao dhan maamule inuu yahay si dhaba oo yaqiina qalbigaaga ha u degto faxiina daaka takuun miman radiya billaahi subxaana watacaala rabba diinta islaamka ku qanac inay tahay ta sacaadada nolosha wanaagsan lagu gaadhayo fi dunya waalaakhira farayn iyo darajo lagu gaadhayo cinda allaahi rabbi alcaalamiin ta lagu badbaadayo inay tahay ta maslaxadaada iyo dantaada ay ku jirto inay tahay nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim ka wanaag oo dhan kaaga horeeya ay tahay inaad kaga dayato inuu yahay waa inaad ictiqaadi aad aaminto markaasaad helaysaa iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa xalaawada iimaankiya iyo macaanka uu leeyahay qalbiga ayaa lagu dhadhamiya raashinka dhadhankiisa carabka ayaynu ka dareennaa qalbiga kama dareenno laakiin cibaadada dhadhankeeda iyo iimaanka dhadhankiisa qalbiga ayaa laga dareemaa waxaanaynu ogsoonnahay baaraka allahu fiikum haddii qofka ibni aadamkaahi uu xanuunsanaayo oo jasadkiisu aanu caafimaad qabin raashinku si fiican uguma dhadhamo haddaad dacaraysan tahay raashinkii macaanaa qadhaadh bu agtaada u ka noqonaya raashinkii udgoonaabaa si kale ku uraaya raashinku isagu wax iina ma laha waa macaan yahay oo waa udgoon yahay laakiin cilladu xaggaaga ayay ka timi adiga ayaa bukaan oo xanuunsanaya sidaas oo kale daacada iyo iimaanka aynu leenahay macaankooda waxaa lagu dhadhamiyaa qalbiga waa qalbigu hadduu caafimaad qabo ayuunbuu dhadhanka noocaasiya u helaya qalbigu hadduu yahay mid xanuunsanaya cibaadadii macaaneyd waxay la noqonaysaa qanaad cibaadadii udgooneyd qarmuun bay la noqonaysaa macruufkiiyo wanaaggiibaa agtiisa munkar ka noqonaya khayrkiibaa agtiisa shar u ekaanaya wakadalika zuyina lahum suu acmaalihim camalkii xumaabaa qofka la qurux badnaanaya idan cibaadada macaankeeda in la helaa waxay u noqonaysaa marba qalbiga caafimaadkiisu inta uu gaadhsiisan yahay cibaadadu inay ku dhadhami weydaana waxay u noqonaysaa marba xanuunka qalbiga hayaa inta uu leegyahay sidaa awgeed baa wuxuu yihi cusmaan ibni cafaan radia allahu canh law tahurat quluubukum lamaa shabicat min kalaami rabbikum haddii quluubtiinu ay noqon lahayd mid mid nadiifa oo daahiroo caafimaad qabta ilaahay subxaana watacaala tacaala hadalkiisa kama aanay dheragteen laakiin qalbigu haddii uu buko hadduu wasakhaysan yahay ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa u dhadhami maayo bal adiguba istijaabi maalmaha cibaadadu ay kuu dhadhanto ee qalbiga xagga ilaahay subxaana watacaala aada u jeediso qur-aanka ka go'i maysid in yar baad is odhanaysaa akri waxaad is arkaysaa adigoo aanan iska qaban karahayn maalmaha ilaahay aad ka fogaatee qalbigu uu ku yaro madoobaado ee cibaadaadka aad ka gaabisay iyo khayrka iyo wanaagga qur-aanka bilow baad is odhanaysaa hirig uu kugu soo istaagaya safxad dhamayn kari maysid waayo qalbigii aqbali lahaa ilaahay subxaana watacaala uhi ina fii dalika ladikra liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid qur-aanku wuxuu wuxu tarayaa oo cidda macaansanaysaa waxay tahay waa cidda qalbi caafimaad qabta leh waa almaxalu alqaabil meeshii aqbali lahayd qur-aanka marka la helo ayaa qur-aanku waxtar u yeelanaya markaa qur-aanka la akrii kari laayahay qofku uu ka soo istaagayo ee markiiba naftu ay ku odhanaysaa intaa yar markaa akhriyo iska daa oo maqaaxida tag oo iska sheeg ka tag maxaa keenaya maa huwa sabab sababtu waxay tahay tahaaratu lqalbi baan meesha jirin amaba se yaraatay qalbiga ayaa caafimaadku uu ku yar yahay qof muumina ayaa qalbigiisa uu dhintay odhan maydo qalbigu qofka waxa uu dhintaa uun marka qofku uu kufriyo laakiin qofka muuminkaa qalbigiisu waa uu bukoodaa tamrad alquluub marka cilaaj iyo dawa ayaa ay u baahan tahay dadka wanaagsan ay naga horeeyey quluubtoodu markii ay hagaagtay lamaa saxat quluubuhum wa tahurat quluubu lqowm daaqat tacma aliimaani wa xalaawata alislaami waalcibaada markii quluubtoodu ay noqotay mid caafimaad qabta oo daahira oo nadiifa oo aan albaabadeeda loo firin wax ilaahay raalli ka yahay mooyaane ayaa waxay noqdeen kuwo dhadha helay dhadhankii iimaanka iyo islaamka iyo cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga tusaalayaal fara badan ayaynu ku arki karnaa taariikhda dadkaa hore wanaagsanaa kuwaasoo markaynu akrino himmadeenna kor u qaadi kara iimaankeenna inuu ziyaadana ka qayb qaadan kara dadkaa hore wanaagsan ee iimaanka dhadhankiisa helay ee cibaadadu ay u macaanayd waxaa u horeeya sayid almutacabidiin wa imaamu almuttaqiin wa qudwatu saalixiin nabiyuna muxamed calayhi afdal asalaati watasliim huwa awalu man wajada xalaawat aliimaan waa qofka u horeeye helay ee si dhammaystiran u helay xalaawat aliimaan wa awal man wajad wa acdam man wajad ladat alcibaada isaga ayaa qudwo iyo ku dayasho inoogu filan haddaynaan tusaalayaal kala soo qaadan oo rasuulkeena calayhi afdal salaati watasliim dhowr tusaale aynu isaga sheegno wallahi intaasaa inoogu filan inuu iimaankeennu u ziyaado biidni illaahi tacaala oo himadeennuna ay kor noqoto fii baab waxa weeyaan alcibaadaat oo ladada iyo dhadhanka iyo macaanka cibaadadu ay leedahay aynu helno fahaada nabiyuna calayhi afdal salaatu watasliim yaqulu fi lxadiidi صaxiix wajucilat isalaatu qurata cayni wuxuu leeyahy rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim waxaa laga dhigay salaada qurata cayni ta aan ku indhadoogsado quratu lcayn waxaa la yidhaahdaa waxaa qofka qalbiga u qaboojiyaa la yidhaha ee qalbigiisa uu ku dado e uu ku xasilo ee xataa marka mashaakil iyo murugooyin kale ay la kulmaan ee shaygaasi u eego amaba se uu la kulmo ayaa mashaakilka iyo masaa'ibta iyo axzaanta iyo humuumta iyo humuumta waxaasoo dhan u ilaabay marka rasuulkeenu caleyhi afdal asalaatu watasliim adduunya may ahayn ta qalbigiisu uu ku xasilo caruur may ahayn dumarna ma aanay ahayn waa jeclaa rasuulku sala allau alay wasalam dumarka iyo tiibka laakiin qalbigiisu kuma xasili jirin shayga qalbigiisu uu ku dege uu ku xasilaa waxayd asalaa haadihi alcibaada alcadiima alatii tuctabar sila bayna alcabdi wa rabbih sa awgeed baa rasuulka sala allahu alayh wasalam kaana idaa xasabahu shay fazica ila asalaa marka arrimi ay la soo deristo dhibaata iyo mashaakil iyo masaa'ib waxaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu u carari jiray xagga salaada xagga dadku maanta ay ka yidhaahdaan tollaa yaa reer hebelaay yaa ii gargaarayey yaa waxilo qabanayaay rasuulku sala allahu alay wasalam xagga salaada ayuu carari jiray waayo waa xidhiidh toosa oo qofku rabbigii subxaana wa tacaala uu la yeelanayo ducaadaa ku jirta ilaahay uu baryayo subxaana wa tacaala hadalkiisi ilaahay uu ku baryaayo oo ficilkiisi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku baryaayo ilaahayna subxaana wa tacaala qofti uu qofku waktigaa uu dhibaataysan yahay ee arrin murugo gelisa ay la soo darisay haddii xagga ilaahay subxaana wa tacaala u cararo oo xaaladda ilaahay subxaana wa tacaala uu xusuusto ilaahay ducadiisa waa ajiibaya aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu suu ilaahay baa sidaa fi lqur'aani alkariim ku yidhi rasuuluna calayhi afdal salaatu watasliim maadaama cibaadadu qurata cayni ahayd salaada marka uu galo rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu ahaa mid macaansada wa kadalika waxa weeyaan cibaadaadka kale kaana yaquumu min alleyl xataa tatafatara qadamaa habeenkii buu salaatuleyl ukacayaa markaasaa lagu haybararaya min kasrati alqiyaam wa min tuuli taagnida ku fara badatay ee ku dheeraatay awgeed markaasaa laguhu ay qarqarxayaan ee dildilaacayaan markaasaanu dareemahayn waayo macaanka iyo dhadhanka uu ku hayo cibaadada ayaa ilowsiye rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim tacabka iyo dhibaatada taagnida noocaasi ay leedahay markaasaa rasuulku uu leeyahy calayhi afdal asalaatu watasliim afalaa uxibu an akuna cabdan shakuura cibaadada ilaahay uu ku waafajiyey iyo khayrka iyo iimaanka waa inaad ilaahay ugaga mahadnaqdid cibaado kale afdalu shukrin oo rabbiga aada u mahadnaqdaa waa marka cibaado uu ku waafajiyo inaad mid kale aada la timaadid sa awgeed baa rasuulku leeyaha falaa uxibu أن أكون عبدا شكورا هذا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في سنن أبي داود وغيره مر عليه أحد الصحابة وهو في الصلاة صحابة mid kamid a soo maray rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam iyadoo rasuulku salى الlahu عalيه wasalam salaad uu ku jiro salaaة المgrib faqaala الصaxaabiyu radي الlahu canhu fasamictu liصdri الnabiyi عalayh salى الlahu عalيه wasalam aziizا kaaziizi اlmirjal min albukaa rasuulkan soo maray buu leey salaad ku jira rasuulka sala اlahu alay wasalam laabtiisa guux baa ka baxaya ka dherig oo kalea dheriga marka dad fara badan lagu shido ee aada uu isu labarabo guux buu bixiyaa guuxa noocaasi oo laabta rasuula ka baxaya muxuu ka dhashay waxa uu ka dhashay oohinta rasuulka sala allahu alayh wasalam limaada yabki nabiyu sala allahu alayh wasalam muxuu leoyaa rasuulka min khashyati illah ilaahay subxaana watacaala baqa uu ka baqanaya ayaa ka oohiyey wa min kasrati alkhushuuc wa xusuuli ladati alcibaada waa khushuuc fara badatada ay ka dhalataa bukaagu fi lcibaada iyo cibaadada oo dhadhankeedii uu helay haddii qalbigiisu meel kale uu ku maqan yahay ama cibaadadana aanu dhadhamin lamaa xasala lahu bukaa walaa sawtun ka sawti lmirjal waxaasoo dhan rasuulku sal ly waslam ma heleen markaasaa bukaaga iyo oohinta hadduu rasuulku fasixi lahaa suraakh iyo qayla ayaa isu bedeli lahay laakiin rasuulku sala allahu alay wasalam yaktum bukaa oohinta waa uu qarinaya wuu isku celinaya sala allahu calayh wasalam taasi ayaa markaa guuxa dhalinaysa rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim cibaadada dhadhanka iyo macaanka noocaasi ee uu ka helay waxaa kaga dayday dadkii wanaagsanaa saxaabatu rasuuli illah ridwaan ullahi calayhim talaamiidatuhu wa axbaabu bal u fiirso saxaabada fi ljihaad yajiduuna allada cinda aljihaadi fi sabiili illah wa cinda mulaaqaati alacdaa dhadhan iyo macaan bay uhelayaan hadda meeshaa seebta laysla dhacaayo ee laysku boogeynayo ayaa haddana ay u boholyoobayaan rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim sida muslim uu warinayo saxaabada saxaabada qaarkood markii ay weydiiyeen haddii ilaahay daraaddi aanu dhimanno maxaanu helaynaa ee rasuulku uu tilmaamay arrintaa jazaageedu iyo abaalmarinteedu inay tahay aljanna xabado timiroo gacanta uu ku hayay saxaabada saxaabi ka mida waa kii tuuray isagoo tilmaamaya inay nolol adduunyo oo dheer tahay inuu ka maqnaado goobtaa ilaahay daraaddii inuu ugu dhinto uu doonayo muddada uu cunaayo xabadahaasi waxa weeyaan timirta ah haakada kaana saxaaba wanaaka saxaabiyun aakhar saxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam qoomka u diray ee ballanburinta inta lagu sameeye la laayey markii midkood mid gaali xagga dambe uu kaga yimi ee garabka dabadiisa waranka uu ka geliyey maada kaana qawlu fuztu warabbi alkacba waan liibaano waan guulaystay wixii aan doonayay baan helay waxaan ku dhaartay kacbada rabbiga abuure ee iska leh amaa tanduruun ilaa hadihi ladda waran baa dhabarka laga geli markaasu haddana wuxuu leeyahy fuztu kulaylka iyo dhibaatada warankaasi dhabarka laga geliyo uu leeyahy waa ilaabay qofku haddii kulaylkaasi uu dareemo uu qayliya ama iga saaraya ama iga qabtaya ama wax lamida ayuu ku dhawaaqaa laakiin isagu maba dareensanaba axna ma odrhan waranka iga gooyana ma odrhan iga qabta cadowgana ma odrhan maada kaana qawluhu fuztu warabbi alkacba waan guulaystay allaha kacbada abuuray baan ku dhaartee wa hada صaxaabiyun aakhar sida bukhaari iyo muslim ay warinayaan rasuulku sala allahu alay wasalam kana fii safar fii gazaatin gazaaha sala allahu alayh wasalam saxaabada iyagoo musaafiriina oo mujaahidiina oo waxa weeyaan damacsan cadowga inay la kulmaan limulaaqaati alcaduw u diyaar garoobay ayaa haddana waxay yihin saa'imiina lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana watacaala daraaddii kuwa u soomay camala biqowli nabiyi sala allahu alayhi wasalam man saama yowma fi sabiili illah baacada allahu wajhu can innaari sabciina khariifa arladu waa arla aada u kululo waa ardu lxijaaj waa dhul aada u kulul weeye waxaay marayaan dhulkaasi waxa weeyaan kulaylkiisa iyo dhibaatadiisa haraadka loogu baktiyayo markaasu haddana way soomayiin weliba waxay rukso u haystaan inay iska afuraan oo soomka ay iska daayaan laakiin naftoodii baa soomkiiyo cibaadada u baratay ka celin kari maayaan naftu soomka iyo cibaadada ayay ku nasanaysaaba la-aantii waxa weeyaan daal iyo tacabbaa bay ka dareemaysaa xataa qaarkood ay dhacday see xadiidka aynu tilmaamayna ku xusan inay miyir doorsoomeen markii waxa weeyaan dhibaatada kulaylka iyo haraadka iyo gaajada iyo daalka iyo tacabka uu ku fara batay oo lagu soo ururoo loo hadheeyey xataa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam laysa min albir alsiyaamu fi safar wanaaga ka mid ma aha birka iyo khayrka ilaahay loogu dhowaado soomka qofku uu soomo isagoo musaafir ee dhibka noocaas oo kalaa keensanaya maaha soomka safarka oo dhan waa soomka qofka xaaladiisu nooca ay ku noqonayso oo naftiisa dhibaatada intaa leege ay soo gaadhayso laakiin ka u adkaysanaya ee soom iyo safar isku dari kara dhibaatana aanay soo gaadhahayn kaa isaga lama odhanayo soomkaaga aad soomtay adigoo musaafira khayr maaha lama odhanayo saas ayaa xadiidka culimmadu ay ku macneeyeen marka waxaa taasi calaamad iyo daliil ay u tahay siday u helayeen labdat alcibaada muxaadaradii hore ayaynu ku tilmaanay in qaar fara badan oo saxaabada ka mida ay doonayeen cibaadada intii markaa rasuulku uu sameeyey sala allahu alay wasalam inay ka farabadiyaan oo cibaadada markaa laga celcelinaayey qofkuna shay uu dhadhan iyo macaan uu ku hayo oo naftiisa ay u soo jeedo uu jeclaysanayo ayuunbaa laga celcelin karaa shay uu dhibsanayo uu leeya yaa kaa dulqaada yaa kaa rida sida xaalkeenu iminka uu yahay oo salaada faralkaa la odhanayo inaga saar inaga rid bisha soon ya allah soddonkaasi maalmood ama sagaal iyo labaatanka maalmood dadku ay leeyihin ma dhamaatay imisaa ka hadhay goorma ina dhaafaysaa yani xaaladda noocaasi waa xaalatun maradiya waxay calaamad iyo daliil u tahay inaan dhadhan iyo macaan cibaadada waxa weeyaan aan lagu haynin dadkii ka dambeeyey saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyagoo laftoodu sidaasay ahaan kuwa cibaadada ay u dhadhanto bal waxaabay u arkayeenba dhadhanka cibaadada qofku uu dhadhamiyo maalmahan adduunyada uu joogo ee macaankeeda uu helaa inuu yahayba adduunyadaba inta ka dhaqaaqaysaba oo adduunyada inta kale wax laga soo qaadaba aanay lahayn waayo rasuulkaa yihi sala allahu alay wasalam addunyaa malcuuna malcuunun maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalah adduunyada aw caalimun wa mutacalim adduunyadani waa mid haadihi dunya waa mid qofka naxariista ilaahay ka fogeynaysa iyada iyo waxaa dhex yaalaaba hadduu isku sii daayo isku ilaabo waxaa adduunyada yaalla oo qofka ilaahay naxariistiisa aan ka fogeynin waa xuska ilaahay dikrullah ilaahay inuu qalbiga ka xuso caraba ka xuso xubnaha ka xuso cibaadadii oo dhan baa soo gudagelaysa haadihi lafda kadalika waxaa ka mid a cilmigii in la barto ilaahay daraaddii loo barto iyo dadkii in la baro hadi waa min jumlati alcibaadaat waa min dikri illah laakiin waxaa gooni loogu loogu xuso gooni loogu sheegay leannahu cibaadadaasi macdasha lagaga badbaadayo iyo ilaahay naxariistiisa oo la waayo dee cilmi la-aantii ansixi mayso oo cilmi markaa markaa ay ku dhisan tahay bay noqonaysaa cibaadadaasi mid qofka ilaahay subxaana watacaala u dhoweysa cabdullaahi bnu wahab almisri alimaam almuxadis ayaa wuxuu leeyahy kullu malduudin inamaa lahu labdatun waaxida shay kasta oo la macaansadaa wuxuu leeyahay hal macaan bal adiguba u fiirso sharaabka macaan macaankiisu waa inta aad cabaysid daqaa'if kadib dareemi mayso kadalika cuntada macaan shay kastaoo macaani waa sidaas oo kale macaankiisu waa hal mar ila alcibaada cibaadada mooyaane fa ina allaha halaatu ladaat iyada saddex jeer baa macaankeeda la helaa cibaadada idaa kunta fiiha marka aad ku dhex jirtid cibaadada ladadeeda iyo macaankeeda iyo qabogeeda iyo xasiloonideeda ayaa aad dareemaysaa wa idaa tadakartaha kadalika marka aad xusuusatid cibaadadii adigoo aan ku faan ahayn oo ikhlaas iyo ilaahay daraaddii u sameeyey cibaadadii marka aad xusuustid waad ku farxaysaa oo waa ka yidhi rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim man sarathu xasanatuhu wasaatu sayi'atuhu fahuwa mu'min qofka cibaadadii iyo khayrkii wanaaggii uu sameeyey marka uu xusuusto faraxti ay geliso xumaantii marka uu xusuustona kakeedi iyo dhadhankeedii weli waa joogaa xaaladda markaasi saddexaad idaa ucطiita sawaabaha marka lagu siiyo cibaadada ajarkeedii ilaahay subxaana watacaala agtiisa aad ka heshid oo aad gaadhin xaaladda ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay radia allahu canhum waraduu canh ilaahay baa kaa raali noqday aad gaadhin xaaladaaduna ilaahay aad ka raali noqon doonto ilaahay sawaabkii iyo ajarka uu kaa siiyey cibaadadii iyo khayrkiiyo wanaaggii uu noqon doono adiguna midaad ku raali noqotid oo waxa weya inaad ku faraxdid saddexdaa xaaladoodba cibaadada macaankeedii waa la dareemaya idan ladatu lcibaada waa lada markaa iyo macaan aan go ahayn macaanka noocaasiyo qofka haddaanu ka goyin oo mar walba qalbigiisa uu ka dareemayana taasi noloshiisa ayay islaaxinaysa way hagaajinaysa oo ay ka dhigaysaa nolol ilaahay subxaana watacaala raalli gelisa muslim ibnu yasaar isaguna wuxuu yihi ma taladada almutaladiduun bimithli alkhalwa bimunaajaati illahi caza wajal dadka wax macaansanaya waxay macaansadaan oo lamidii ma jiro inuu qofku ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa meeluu kula gooni noqdo oo ilaahay subxaana watacaala uu la sameeyo xidhiidh bijamiic waxa weya alcibaadaat wa suwariha inuu meel kula gooni noqdo wax ka fiican oo la macaansadaa ma jirto markaasaa ninkani hadalkaasi mu ahayn mid aska unuu ka leeyahay wuxuu ahaa mid qalbigiisa ka soo go-ay sidaa awgeed ayaa waxa uu ahaa mid arrinta noocani hadalladiisa ay ka daahirtaiyo afcaashiisaba wa yusallii rakcatayni bayna alcamuudeyn wayasjudu wayabki xataa yabulla almarmar kacbada ayaa uu geli jiray gudaheeda markaasaa labada tiir dhexdooda ayuu laba ragcadood ku tukan jiray sida uu sameeyey rasuulku calayhi afdal salaati watasliim isagoo sujuudsan oo sujuudda dheeraynaya buu ilaahay subxaana watacaala min khashyatihi uu ooyi jiray ilaa uu qooyo marmarka ama dhagaxaanta siman ee kacbada markaasi la dhigay wayaquulu ikfir lii dunuubii wamaa qadamatu yaday dunuubtiisa ayuu xusuusan jiray ilaahu dunuubtayda idhaa iyo wax allaaliyo wixii khalad ah ee aan galabsaday wa kaana yaquulu fii sujuudih mataa alqaaka wa anta canii raad goormaan ilaahay u kula kulmayaa adigoo raalli iga ah liqaau llahi subxaana watacaala ilaahay la kulankiisa oo ay xusuusan yihiin ayaa quluubtooda sidaasi ka dhigay oo acmaashooda sidaasi u wanaajiyey oo kalifay dhadhanka iyo macaanka waxa weeyaan cibaadadu ay leedahay inay helaan wa hada muxamed ibnu munkadir wahuwa min aimati alxadiid min rijaali saxiixayn wuxuu leeyay maa baqiya min ladaati dunya ila halaath macaankii adduunyada saddex ayuun baaba ka hadhayba macaankii adduunyada saddex baa ka hadhay inteeda kale dhadhan ma leh waa qiyaamu leyl waa cibaadadii qiyaamu leyl wuxuu tusaale u yahay cibaadaadkii kale ee faralka ahaa ee sunnadaha wa liqaau likhwaan iyo dadka waxa weeyaan wanaagsan la kulankooda aljaliis saalix qof wanaagsan oo wixii jaahil aad ka tahay ku bara wixii aad ka khaldanta ku khaldantay kaaga naseexeeya wixii aad ilowday ku xusuusiya wanaagga agtii agtaada ku sameeyo aad kaga dayato haadihi aydan waa min nicam illaahi bay kamid tahay ilaahay subxaana watacaala inuu ku waafajiyaano waa nicmatun cadiima weeye waana min ladaati dunya bay kamid tahay noloshaadu inay hagaagsan arrintaasi aad bay uga qayb qaadanaysaa waasalaatu fii jamaaca arrinta saddexaadna waa salaad jamaaca lagu tukado hiya aydan waa min ladaati dunya weyi salaada lafteeda ayaa lada iyo macaani dhadhan leh marka aad soo aado masaajidka jamaacada aada la tukatana macaankeedu waa uu sii kordhaya oo bal adiguba eego salaad aad kelidaa tukatay iyo salaad aad jamac ku tukatood imaam ku daba tukatay isku dhadhan maaha isku raadna waxa weeyaan naftaada iyo qalbigaaga kaga tegi maayaan qaala bacdu saalixiin laysa fi dunya waqtu yushbihu naciima ahli ljanna ila ma yajiduhu ahlu tamalluq fi quluubihim bileyli min xalaawati lmunaajaat adduunyadana ma jiro wax yaala oo shabaha naciimka ahluljannuhu ay ku jiraan oo aan ahayn macaanka iyo xasiloonida iyo tumaaniinada ay dareemayaan dadka ilaahay isu duleeya ahlu tamalluq ahlu tadalluli watawaaduc lilahi subxaana watacaala marka ilaahay subxaana watacaala ay la faqayaan fi leyl ee salaad ay u taageena ilaahay ay xusayaan macaanka qalbigooda ay ka dareemayaan kaasaa la odhan karaa wuxuu shabbahaa naciimka ahlujannuhu ay haystaan sa awgeed baa aimada qaarkood waxay odhan jireen sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raxmatullaahi calayh marka cibaadada dhadhankeeda uu dareemo ee qalbiga uu ka dareemo ayaa waxaa dhici jirta carabkiisu inuu ishayn kari waayo oo macaanka laftiisii carabka uu ka muuqdo markaasaa wuxuu odhan jiray wallahi in kana ahlu ljana fi mitli hada naciim inahum fii naciimin cadiim haddii ahluljannuhu naciimkan oo kale ay ku sugan yihiin nicmadan oo kale waa ladada iyo macaanka iyo dhadhanka cibaadada wallahi naciim weyn bay ku sugan yihin ayaa markaasi u odhan jiray marka ilaahay subxaana watacaala nicamka uu bixiyo ayay kamid tahay inaad maalmaha adduunyada aad joogto cibaadadu ay ku dhadhanto wallahi waa raaxadii adduunyada waa shaygii tacabka lagaga nasanaayey waxa weeyaan dhibaato iyo mashaakil oo dhan waa wixii ku ilowsin lahaa wey ilaahay subxaana watacaala walaga aynu weydiisana bisidq min alqulub wallahi a ilaahay ka weydiisana subxaana watacaala inuu dhadhanka cibaadadu waxa weeyaan ina siiyo wallahi taasumay noloshu ay ku hagaagaysa haddii kale xayaatuka takunu kuluhaa qalaq nolol waxay noqonaysaa dhammaanteedba mashaakila nolol werwera nolol waxa weeyaan fikira nolol aan degenaansho iyo xasilooni aan lahayn haddii adduunye noocyadeeda oo dhan lagu kulmiyo oo dhadhanka cibaadada qalbiga aanad ka dareensanayn wallahi noloshay nolol aad ku xasisho noqon mayso alaa bidikri illahi tatmaina alquluub laakiin haddaad adduunye aad ka fara maran tahay oo aanad adduunye waxba aanad ka haynin oo qalbigaagu ilaahay uu ku xidhayo subxaana watacaala oo ladat lcibaada cibaada dhadhankeedi iyo macaankeedii mar walba aad dareemaysid wallahi hadi tumsiik mashaakil adunya kulaha watacaadaha waxaa taasi ay ku ilowsinaysaa mashaakil dunya kulaha sa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam mashaakil dunya marka ay la soo daristo su isu ilowsiyo salaad buu gelaya xagga ilaahay buu cararaya fafiruu ila allah halka mashaakil dunya inaga markay nala soo daristo aad aynu u fikiro aynu isku dayno xooggeena iyo xeeladeenna inaynu iskaga dulqaadno inu iskaga suulino marka aad xanuunsato ama ilmahaagu xanuunsado ma isku daydaa inaad ragcatayn ilaahi subxana watacala tukatid ama intaanad dhakhtar iyo waxaa ka fikiri ilaahay berid subxaana watacaala hal tuxaawil dalik haddaad sidaas aad isku daydo xaawishid yani mashaakilka iyo dhibaatada xanuunka iyo maradkaasi uu leeyahay waa kaa khafiifaysa haddii laakiin aad markiiba aada isku daydo asbaab dunyawiya inaad ku suuliso dhibaatadan kula soo daristo xidhiirka ilaahay aada ilowdo waxaa dhacaysa dhibaatada culayskeedu inuu sii siyaado dareenkii aad dareemaysana waa uu sii siyaadaya wuu sii kordhaya wey ilaahayna subxaana watacaala marka xaaladda aad dhibaataysan tahay aada xusuusan weydo rabbina tabaaraka watacaala dhibaatada culayskeeda kaa khafiifin maayo ilaahay subxaana watacaala anta wa sha'naka buu idin kala baxaya adig iyo arrinkaaga bal xoogaaga iyo xeeladaada iyo tabahaaga iyo cidda aad wax mooday ee aada xusuusatay marka dhibaata ay kula soo daristay ee iyaga aad la xidhiidhaad telefoonna aad u dirtay ee xaggooda aad u carartay bal ciddaasi waxaa kaa qabatay ilaahay ilowday subxaana watacaala oo ilahay madaad xusuusan xidhiidhna waxa weeyaan lama aanad yeelanayn waxay ahaayeen dadkaasi wanaagsani sida horeba aanu ishaaray kuwo ilaaba shay kaste marka cibaada macaankeeda iyo dhadhankeeda ay helaan hada muslim ibnu yasaar asarka horena aynu ka soo naqlinaynay kaana yaqulu liahli ida dakala fi salaa taxadatuu falastu asmacu xadiisakum marka salaada uu galo waxa uu ku odhan jiray dadkiisa dadka guriga la jooga iska sheekaysta waayo ma anigaa idin maqlayaba mar haddaan salaadaa galo oo qalbiga xagga ilaahay aan u jeediyo oo dhadhankiiyo macaanka cibaadada aan helo maba maqlayaba inaa cibaagteeda ka hadlayso iyo in la aamusan yahay bal xaalkeeniyo taa wallahi xaalatuna waa xaal yurtaa laha bal xaalkeena iyo taa baaraka allahu fiikum isgarab dhiga na waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo ha iga qoslinina waan tukanayaa haddaad iga ag sheekaysa waan qoslayahay subxaana allah yani wallahi xaaladeen inaga waa taa xaqiiqatan aqlabuna wa agaruna xaalkeena waa kaa wey ragna heerkaasay gaarhti israa'iil say cibaadada agtooda ay ugu weyneyd ee macaankeeda iyo dhadhankeeda ay u helayeen way dhagabeeli jireen marka cibaado ay noqoto wax kalaba maqli maayaba waayo dhadhankeeda iyo macaankeeda ayuu helay rabiic ibnu khutayn oo min alcubaad ka mid ahaa ayaa wuxuu soo iibsaday faras bialaatiin alf soddon kun oo dirham buu kusoo iibsaday waa lacag markaa aada u fara badan muxuu usoo iibsaday faraska waa lilgazwi fii sabiil illah inuu ku jihaadu usoo iibsaday faraskii inta uu jihaadka ku tegey oo jihaadkii uu ka soo noqday ayaa nin addoono markaasi uu lahaa oo yasaar la odhan jiray ayaa wuxu uhi orodoo faraska u doon wuxuu cuno caws iyo caleen iyo wuxu soo gor faraskii intuu halkan ku xidhay buu isaguna salaadii ka galay in yar kadib ayaa waxaa soo noqday ninkii yasaar oo dee faraskii u sida wixii uu cuni lahaa faraskii meeshii ma yaallo rabiicino salaad buu iskaga jiraa salaaddii markuu ka baxay ba wuxuu ku yidhi ayna alfaras faraskii mey faqaal suriqat ya yasaar faraskii waa la xaday bu ihi yasaarow markaasaa wuxuu leey wa anta tandur ilayha ma adigoo arkayaa la xaday illa way kugu ag xidhnaaye oo meel fog muu joogine faqaala nacam ya yasaar ha anigoo arkayayaa la xidhay inii kuntu unaaji rabbii falam yushgilnii can munaajaati rabbi shay ilaahay baan la faqayay bu ihi subxaana wa tacaala waan la hadlaayey ida kunta fi salaa tadri tukhaatib man yaad la hadlaysa markaad salaada ku jirto alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay baa kuu jawaabaya xamadanii cabdi alraxmaani araxiim atnaa calaya cabdi maaliki ywmi ddiin majadanii cabdi markaad aayad tidhaahda ilahay baa kuu jawaabaya subxana wa tacala tukhaatib llah haddaad markaad dareensan tahay ilahay inaad la hadlayso oo dee arrinta noocaasi qalbigaaga ay ku jirto adigoo ilaahay la hadlaayo laa taltafit ilaa shay akar shay kale doon daymoon maysid waxbana ka soo qaadi maysid bal ibni aadamkan yarre makhluuqiinta ducafada u fiirso mid agtaada sharaf iyo qiimo kale marka aada la hadlaysid aada la khitaabaysid haddii waxa weeyaan ay wax dhacayaan ama ay waxa weeyaan cid kale kula hadlayso daymoon maysid isaga ayaad la hadlaysa aada hadalkiisa aad aada ugu dheg raaricinaysa markaasaa marka dambe waxay odhanaysaa arrinta noocaasi waxay dhaafiyey oo aan ku absaamay si qofkii hebele sharafta lahaaba la hadlayo famaa baaluka birabbika ya cabdallah maxaad umalanaysaa rabbigii subxaana watacaala ku abuuray adigoo la hadlaaya oo waxa weeyaan la khitaabaya faraskii waa la xaday anigoo arkaayo waayo ilaahay baan la faqaayay subxaana wa tacaala marka ilaahay faqiisa iyo hadalkaan la hadlaayo waxna iga mashquulin maayo mana doonayn iga mashquulin inagu marka waxay odhanaynaa inaga adduunyada inagu weyna marka waxa odhanayna alaysa hada min tadiici ilmaal miyaana hentaasi xoolihiisi uu dayacay miyuu ku yar tuuga faraska uu ka reebo oo oo dabeetana waxa weya salaadiisa iskaga noqdo dee bal ka warran ninka arrintaas salaadda ay kala weyn salaaddu ay kala weyn tahay ee faraskan in la xaday iyo in kaleba agtiisa aana waxbaba ka ahayn laakiin ladat lcibaad ee markaa uu dareemayo inuu jaraa agtiisa aad iyo aad ay uga weyn tahay saas ayaa markaa iyagu ahaayeen baaraka allahu fiikum wa kadalik waxay ahaayeen cibaadada marka ay galaan kuwa xarakaadka iyo dhaqdhaqaaq oo dhan joojiya inta aan markaa xaaja iyo baahi aanay ugeynin wuxuu leeyahy thaabit albunani thaabit ibnu aslam albunani kuntu amuru bibni zubayr wahuwa khalfa almaqaam yusalli kaanahu khashabatun mansuuba la tataxarak waxaan soo mari jiray cabdullaahi ibnu zubayr oo maqaamu ibraahim gadaashiisa ama dabadiisa ku tukanaya oo aada moodid looxtaa u taagan laa yataxarak ma dhaqdhaqaaqaayo qofkani talo waxani talo ma loox baa mariya ay saaran yihiin mise waa ibni aadam la kala garan maayo halka inagu marka salaada aynu gallo aynu gaataa dhabnayno oo marna marna lug baynu ku xoqnaa marna lug baynu kor u qaadnaa marna garhkaynu sida nidhaahnaa marna cimaamad baynu hagaajisanaa marna waxaaba laga yaabaaba salaada dhexeeda adoo ku jira inaad iska fidhi cilanayso oad sida kuwa qayado saasaad leedahay oo carabka aad doonaysa inaad iskaga soo saarto wixii waxa weeyaan ilkaha kaa dhex galay hadda hadda anta fi salaa salaad baad ku jirta kullu hadi alxarakaat maxay daliil iyo calaamad u tahay inaanad dhadhan fara badan aanad ku haynin oo aanad cibaadada macaankeedii aanad helin oo aanad dareensanayn haddii kale sida raggaasaad noqon lahayd khasha waxweyn mansuuba qaarkood waxa ay tilmaamayaan aimada qaarkood sida dahabi fi seyr calaami nubala ku sheegaayo shimbiraha dul istaagi jiray yani muddo dheer buu taagnaanaya qofkii lilcibaada markaasaanu laa yataxarak dhaqdhaqaaqna samayn maayo marka shimbirihii baa moodayo qori qori meesha yaal sa casaafiirta iyo shimbirihi baa intay yimaadaan ayaa dusha ay kaga istaagayaan hadduu dhaqdhaqaaq samaynayo xarakaad ama dee cibaadadiisu ama salaadiisu ay gaaban tahay oo markiiba uu rukuucayo uu sujuudayo dee shimbiri qori bay moodeen laakiin shimbiri inay qori mooda maxaa keenay yani waa waa tuulu lqiyaam iyo qilatu lxaraka waa taagidii soo dheeraatay iyo dhaqdhaqaaq waxa weyan inaanu lahayn hada cabdullaahi ibnu zubayr oo sidaa iyo tilmaanta noocaasi lagu tilmaamayo waxaa isaguna tilmaamahaasi oo kale lahaa xusein ibnu cali oo rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim awow waxa weeyaan uu ahaa horena waynu ishaaraan umalaynaya isagoo salaad ku jiro saajida ayaa waxaa dhacay gurigii uu ku tukanaya dad baa qabsaday markaasaa dadkiiba u dhawaaqay yabna rasuulillaah annaar inankii rasuulka ilaahayow ila waa kii rasuulku uhi alayh salatu salaam ina ibni hada sayid yani isagoo tilmaamaya waxa waya inanka inantiisu ay dhashay marka inankii rasuulka ilaahayow dabka iska ilaali bay yidhaahdeen dab baa gurigii qabsaday madaxiiba kor umu soo qaayo waa isku waa iska sujuudsayn ilaa waxa weeyaan dabkii la baktiyey markii dambe ayaa lala hadloo la yidhi maxaad sidaa u samaysay oo aad dabka lafahagaad ugaga carari weydi fa qaala alhatnii canha annaaru اlأkhra waxa iga mashquulisay bu uhi naartii kale naaru laakhira ayaan xusuusnaa oo markaani salaada aan galaan ilah hor istaagay subxaana watacaala waxaan xusuustaa alwuquuf bayna yada illahi yowma alqiyaama hor istaagga ilahan hor istaagi doona yowma alqiyaama iyo mawqifka noocaasiyo waxyaabaha ku meersan oo halkaa waxa yaalla janno iyo naar baa taala marka naartaasaan ka fikiraa talow ma ka mid noqon doonaa kuwa lagu gubo mise waxaan ka mid noqon doonaa kuwa ka badbaada bifadli illahi subxaana watacaala wa raxmatih salaada marka uu galo akhadathu racda waa uu gariiri jiray soo qofka qarqaraya uu sameeyo isma qaban karayo naftiisa hantii kari maayo hanan kari maayo arrinta noocaasiyo marka lagala hadlana wuxuu odhan jiray tadrii bayna yaday man aquub waman unaadi waar cidda aan hor taaganahay ma garanaysaan iyo cidda aan la faqayo aan la hadlaayo waayo allah subxaana watacaala dadka qaarkood marka ay hor yimaadaan madaxda ayay gariiraan dadka qaarkood madaxda dad aan ahayn hadday soo hor istaagaan rag baa iminka ku odhanayna tira waar dadka kelmad u jeedi kelmad oo dadka waaniyo wacdi odhaniyo markaan halkaa istaago mimbarka agtiisu maan gariiraya muxuu la gariiraya waa min haybati innaas dadka ayuu ka haybadaysanaya marka wuxuu leeya ilaahay baan hor taaganay subxaanahu watacaala ilaahay baan hor taaganay marka rabbi tabaaraka watacaala haybadaysi aan ka haybadaysanayo oo qalbigayga uu ku weynaaday baa gariirka noocana keenaya ma aha mid aan anigu aan iska keen keenayo oo alwuquuf bayna yadda ilahi subxana watacaala waa mid ka dhasha weyi waxay keentay walaalayaal cibaada ladadeeda iyo macaankeeda siday u dareensanaayeen inaanay dareemin waxyaaba xataa jidhka xanuujiya imaam albukhaari raximah llahu tacaala waynu garanaynaa sida dahabi uu fuisiyar aclaami nubala uu ku tilmaamaayo wuxuu leeya bakr ibnu munayir kaana maxamed ibnu ismaaciil albukhaari yusalii data leyla maxamed ibnu ismaaciil albukhaari habeen buu ahaa mid tukanaya dabeetana waxa qaniinay bahalkan aynu naqaano xoonka ama suqube ayaa qaniinay intuu u galay dhabarka ayaa isagoo salaada ku jira u dhabarka ka cunay sabca cashara mara waa toddoba iyo toban jeer ayaa dhabarka uu ka qaniinay falama qada salaata qaala unduruu eesh aadaani intii salaada uu ku jiro o dhan muu nuuxsan maradii iskamuu hurgufin bahalkaa inuu iska saaro ma xaawilin waayo dee macaan buu hayaa waxaynu nabi aynu idhahnaa wallahi shayga markaynu macaankiisa xayaysiinayno shaygaasi macaankiisa haddii waran lagugu hayo ka goy mayso marka cibaadadan buu macaan ku haya marka nicida bahalkana dhabarka ka gelaysa maba dareemayaba laa yashcur markuu salaadii ka baxayba wuxuu leeyahy waar baleega waxaan dhabarka i gala i dhibay waa maxay waxa weeyaan qaniini innagana hadday baranbaro yar masaajidka ay soo dhex cararto dadka masaajidka jooga o dhan baa markaa isku dhex yacyaacay subxaana allah oo laga yaaba waxa weyaan salaadii inay qaar fara badan ay uga baxaan amase waxa weyan ay quslaan waar quluubta waxay ubaahantay muraajaca baaraka allahu fiik hadihi alquluub wallahi in dib loogu noqday ubaahan icaadatu nadar bay ubaahan tahay in dib loo loo koriyaabay ubaahan tahay in la daweeyaabay ubaahan tahay in la xisaabiyaabay ubaahan tahay in mar walba laga warhayaabay ubaahan tahay quluubta waxa weeye yaan la iloobin baaraka allahu fiikum waa halka ka dhaqaaqaysa jasadkeeda ee haddii jas iyadu hagaagto safafka inta kale unoo hagaagiyo aakhiradaad inay hagaagtaa hagaagga qalbigaaga bay ku xidhan tahay aakhira inay kaa xumaataana waxay ku xidhan tahay inuu qalbigaagu uu xumaado oo waxa weeyaan uu noqdo mid aan hagaagsanayn dumarka laftoodu waxay ahaayeen kuwo cibaadada laddo u hela macaan iyo dhadhan ragga oo quri sifada noocana may lahayn hadihi waa umu dardaa alwusaabiya waa imra'at صaxaabiy اljaliil hadi kaana taabiciya suqra waxay ahayd mid waxa weeyaan salaada u kacda saa dumar baa u iman jira oo la cibaadaysan jiray faidaa dacufna can ilqiyaam tacallaqna bilxibaal dumarka kale marka ay taagnida ka daalaan ayay xadhka qabsan jireen laakiin iyadoo taagnida kamay daali jirin siday waxa weeyaan ay u taagnaan jirta wa kadalika waxa weeyaan tusaalayaal fara badan baynu helaynaa oo dumarka waxa weeyaan xaaladoodu sida ahayd xagga cibaadada iyagunayna tusinaaya burda suraymiya gabadh la odhan jiray ayaa waxay ahayd mid qur-aanka markay akrido ama salaada marka ay gasho kaana tabki katiiran xataa dahaba basaruha ilaa ay dhabeeshay dabeetana arrinta noocaas yabaa lagu canaantay oo la yidhi oohinta faraha badane kuwana tirtay maxaa kuu kalifaya markaasaa waxay tidhi low ra'aytu bukaa alcusaati yowma alqiyaama laqultum ina hada albukaa kalacib wallahi haddaad arki lahaydeen kuwa ilaahay caasiyey oohinta ay ooyayaan yowma alqiyaama waxaad odhan lahaydeen tani waa iska ciyaari oohin maaha waad odhan lahaydeen yacni aakhira anugu xusuusanahay saanad oga mid noqon yowma alqiyaama kuwa ooyaaya ee cadaabka ilaahay iyo cadhadiisu markay u muuqato hortooda ay timi ka ooyaya ayaan maanta sii ooyaya ogtir min albukaa si ilaahay subxaana watacaala naciimkiisa aan u hela wakaana taquul in akun min ahli ljanna fasayubdilunii allahu basaran khayra min basari haddaan ahluljanno ahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu igu bedeli doonaa indhahan kuwa ka khayr badan indho waxa weyaan fi ljanna ayuu igu bedeli doonaa wa in akun min ahli naar faabacd allahu basari haddaan ahlunaar ahayn indhu maxay tarayaan wa ziyaadatu cadaab sama waa xubin dee jirkayga dheeraad ku noqonaysa uun oo cadaab dheeraad iyada uu ku dhaco marka ha iga maqnaadaan haddaan ahlunaar ahay haddaan ahlujanno ahayna dee indho ka wanaagsan oo indho jannaa ayaa laygu bedeli doonaa ilaahay subxana watacala hayna garansiiyo cibaadada qiimaheeda iyo aakhiro qadarkeeda sida ilaahay subxana watacaala dadkaasi uu garansiiyo waxaa in yar aan dul mari doonaa oo aan ina xusuusin doonaa maxaa salad sabab u ahaa dadkaasi inay noqdaan kuwa cibaadada macaankeeda iyo dhadhankeeda dare dareema waynu ishaaray waxaa kowka ah quluubtooda oo daahir ahayd ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisa iyo weynidiisa ayaa quluubtooda ka buuxday waxa weyan quluubtooda ikhlaas baa ku jira iyo niya saxiixa oo saliima niyad waxa weyan caafimaad qabta oo quluubtooda waxay tahy ilahay uhi ina fi dalika ladikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub alquluub maaha quluub oo dhan waa quluubta caafimaad qabta sa ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa ku xasilaysaa kadalika waxay garteen xaqiiqada adduunyada iyo liidashadeeda ayay garteen markaasay ka zaahideen oo cibaadihii khayr iyo wanaag ay ujeesteen oo qiimihii cibaado markaasi ay dareemeen halkii adduunya qalbigooda ay ka geli lahayd aakhiro xusuusteeda ayaa ku jirta waxa weeyaan quluubtooda xaqiiqada aakhiro ayaa ay garteen markaasaa himadoodu ay noqotay mid sarraysa fii talabiha wa taxsiili naciimiha aakhirada raadinteeda iyo naciimkeeda waxba inay xaasiliyaan waayo waxay akriyeen qowlka rabbigeen uu leeyahay wamaa hadihi alxayaatu dunya ila lahu walacib wa ina daara alaakhirata la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun adduunyadani waa dhaldha waa dheeldheel iyo ciyaar iyo dhaldhalaal kulluhaaba yantahi nolosha aakhiro ayaa noloshii dhab tahayda marka taa jara xaqiiqayo taasi inay ku hagaagto ku dadaal tan yaani markaasi aanay kaa mashquulinin kullu hada yazuul almaalu walbanuuna ziinat alxayaati dunya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika tawaaban wa khayrun amala waxay aada u fara badin jireen xusuusashada waxa weeyaan qiyaamaha dabeetaasi waxay keenaysay in cibaado fara badan ay sameeyaan weliba dhadhankeeda ay helaan hadi waxa weyan alaamatu saalixa asaduusiya ida jaa alleyl ayaa waxay odhan jirtay qad jaa alhawl qad ja qad jaءat الظulma qad jaءa alkhawf ma ashbaha hada biyowmi alqiyaama cabsidii baa timi dhibaatadii baa timi mugdigii baa yimi wallahi habeenku wuxuu shabahay yowma alqiyaama mugdigan habeenka ayaa wuxuu xusuusinayaa mugdiga lagu sheegay siraadka waddada markaa la duldhigi doono naarta jahanama ilaahay subxana watacaala haynaga badbaadiye wa kadalika waxay aada u xusuusan jireen annaar wa cadaabaha ayaa hortooda mar walba waxa weeyaan iman jirtay ee taasi waxa ay kalifaysaa inay ku dadaalaan naartaasi inay ka badbaadaan oo quluubtoodu ay noqoto mar walba mid soo jeeda oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u jeeda markaasay cibaadadu ay u dhadhamaysaa hada shadaad ibn aus ayaa wuxuu odhan jiray allahuma ina annaara qad adhabat mini annawm uma yaquum fayusallii ilaahayow naarta xusuusteedii aan xusuusanayay ayaa hurdadiiba iga tegsiisayba laa yastatiic yanaam inuu seexdo maba awoodaba mar kastoo uu seexdo naartii buu xusuusanaya markaasuu kacaya oo ilaahay subxaana watacaala u cibaadaysanaya wa hada caamir ibn cabdillahi ibnu qays ayaa waxa lagu yihi ma linnaasi yanaamuuna bileyl wa anta laa tanaam maxaa dhacay dadku habeenkii way seexdaan adiguna waxa weeyaan ma seexatid faqaala ina jahannama laa tadacunii anaam naarta jahannama ayaan hurdada ii deynahay yacni xusuusteeda weeye iyo sawirashada aan sawiranayo ay hor imanayso taasaa kalifaysa inaan seexo waayo haddaad naarta iska ilowdod aakhira iska ilowdo qabriga iska ilowdo oo hor istaagga ilaahay iska ilowdo xusuustaad iska ilowdo dee waad iska seexansa xooluba iskaga seexdaan cibaadana xusuusan maysid umana kacaysid sidoodoo kale ayuumad markaasi aad usoo kici doontaa wa hada malik ibnu dinaar ayaa waxa u lahaa law istatactu an laa anaam lam anam haddaan nafta hurdada ka goyn karaya waaban ka goyn lahaaba makhaafata an yanzila alcadaab wa ana naa'im waayo waxaan ka baqanaya cadaabka ilahay inuu soo dego anigoo waxa weeyaan hurda walow wajadtu acwaanan lafaraqtuhum yunaaduuna fi saa'ir dunya kulliha ayuha annaas annaar annaar naarta saan uga baqanay uhan u xusuusanahay haddaan heli lahaa arrintan damacsana cid ugu kaalmaysa adduunyadan dad u kala diri lahaa akhtaar dunya kulliha dadka waxaan ku odhan lahaa wax kalaha odhanile dadka naarta un xusuusiya oo waxaad tiraan annaar annaar waayo naar dadku haddii ay xusuustaan baqa ayaa gelaya baqa markuu galana xagga ilahay xagga cibaadada ayay u cararayaan cibaadaduna mid u dhadhanta ayaa waxa weyaan ay noqonaysaa ilaahay subxaana watacala hayna waafajiye khayrka iyo wanaagga haynaga dhiga rabbi tabaaraka watacala kuwa cibaadada u haya niyad waxa weeyaan sarrayso cibaadaduna ay u dhadhanto aynu kunoo dadaalo baaraka allahu fiikum asbaabta keensanaysa inayna helo lafdat alcibaada ilahay dembigeenna ha dhaafo wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam